إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ku soo dhowaada warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada ugu waaweyn ee saaka aad ku dhegaysan doontaana waxaa ka mid ah ciidamada bangaraf ee uu ku shaqaysto maraykanka ayaa xalay khasaare xooggan lagu gaarsiiyey duulaan fashilmaya oo ay ku soo qaadeen deegaanka mubaarak ee shabeellaha hoose faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa dagaal ay mujaahidiinta al-shabaab kula wareegeen deegaan ka tirsan magaalada gaarisa waxaa magaalada wajeer ee dhulka n f d mar kale ka dhacay fal kufsi ah oo loo geystay gabar yar oo laba sana jir ah maktabka caafimaadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dowro u qabtay bahda caafimaadka ee degmooyinka jilib iyo saako kulan looga hadlayay dhibaatada ay xabashada etoobiya ku hayso bulshada deegaanka halgan ee gobolka hiiraan ayaa deegaankaas ku dhex maray xubno ka tirsan wilaayada hiiraan iyo waxgaradka halgan meydka guddoomiyaha caasimadda waddanka kuuriyada koonfureed ayaa laga helay gurigiisa kadib markii saacado badan la weysanaa oo diyaargarooba warkaasoo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
ku soo dhowaada dhegaystayaal qodobadii aad soo maqasheen oo dhammaystiran ciidamada bangaraaf ee uu ku shaqaysto maraykanka ayaa khasaare xooggan kala kulmay duulaan fashilmaya oo ay ku soo qaadeen deegaan ka tirsan shabeellaha hoose wararka naga soo gaaraya deegaanka mubaarak ee shabeellaha hoose ayaa ku warmaya in xalay halkaas ay duulaan qarsoodi ah ku soo qaadeen ciidamo ka tirsan kuwa bangaraaf ee uu ku shaqaysto maraykanka ciidamadan ayaa si dhuumaaleysi ah waxay kaga soo baxeen magaalada jannaale xilli ay marayeen duleedka deegaanka mubaarak ayaa waxaa helay ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaari cabdibila ah ayaa halkaas looga gubay iyadoona lagu soo waramayo dhammaan askartii saarneyd gaarigaas inay noqdeen wax dhinto iyo wax dhaawacma diyaarad ayaa soo gaartay ciidamadan iyagoona halkaas muddo kooban joogay waxayna halkaa ka qaateen qaar ka mida meedadkii iyo dhaawacyadii kasoo gaaray qaraxa lala egtay gaariga cabdibilaha ah waxaa lagu soo waramayaa in saaka uu yaalo halkii lagu qarxiyey ciidamadii bangaraafta ka tirsanaana ay dib ugu laabteen magaalada jannaale oo ay kasoo duulaan tageen wixii warara ah ee kasoo kordha dhacdadan warkayaga duhur ayaad insha allah iyadoo faahfaahsan ku dhagaysan doontaan faahfaahin dheeraad ah ayaa kasoo baxaysa dagaal ay mujaahidiinta al-shabaab kula wareegeen deegaan ka tirsan magaalada gaarisa dagaalkan ayay mujaahidiinta kula wareegeen deegaan lagu magacaabo koronkora oo ka tirsan magaalada gaarisa ee dhulka soomaaliyeed oo ay kenya gumaysato ee n f d muddo kooban kadib mujaahidiinta waxaa u suuragashay inay gacanta ku dhigaan magaalada iyadoona sidoo kale ay halkaa isaga firxadeen askartii kenyaatiga ah ee ku sugnaa wargeeskada standard ee kasoo baxa magaalada nairobi ee caasimadda waddanka kenya ayaa daabacay in raggii weerarka ku qaaday deegaankaas ay sidoo kale gubeen xarun ay halkaas ku leedahay shirkadda safaricom khasaaro ayaa halkaas ka gaaray waxaana muuqaalo ay kasoo duubeen tiifiyadooda lagu arkayay shirkadda oo gubanaysa horey mujaahidiinta al-shabaab waxa ay dagaallo kala duwan ku qaadeen askarta kenyaatiga ah ee ku sugan dhulka soomaaliyeed ee n f d iyo sidoo kale xerooyin ciidanna oo ay ku leeyihiin gudaha waddankooda waxaana intaa dheer in khasaare kala duwan oo naf iyo maalba la gaarsiiyo kenyaatiga waxaa magaalada wajeer ee dhulka n f d mar kale ka dhacay falkufsi ah oo loo geystay gabar yar oo laba sano jir ah weri zakariya cumar ayaa warkan inoo faahfaahinaya wararka la xidhiira kufsiga loo geysanayo gabdhaha yaryarka ah ayaa aada ugu soo badanaya dhulka soomaaliyeed ee n f d ay kenya gumaysato kufsi naxdin badan oo horleh ayaa laga soo sheegayaa magaalada wajeer waxaana uu yimid ka gadaal markii gabar saddex sano aanan gaarin magaaladaasi si arxandarro ah kufsi loogu geystay haweeney ka tirsan qoysaska dhibaatada gaartay ayaa warbaahinta la wadaagtay dhacdadan waxaana ay sheegaysaa in hadda xaaladeeda caafimaad gabadhaasi laga dayrin anay cunugan wiilaan ilma adeernahaan dhalay iyeeyaan u ahay cunugan waa la xoogay iyaydii aabbihii dhashana way qarisay cunugan dhiiggiisa waa la duugay aqeeda waa la duugay asaga taariq bishii lixaad taariikh labaatanaa la xoogay taarikhoo shan ahoo shale ah aan aniga aa maqlay taariikh afaraa lii keenay ee islaanta igu soo carartay sidii aan isteeshinka aan geeyey boliista way aamini diiddi dhakhtarankaa la geeyey ani umuliso waaye waa fiiriyey waan arkay markaato ubaxaan u qaatay waan tusay way aragtay intii inji oo korkeeda go'ay aan fiiriyey waa cabiray sidii aan dhakhtarka u sheegay dhakhtarkii haddaan fiiriyey dhakhtarkii waa cararay isaga naftankiisa waa qarracmay marka ilaa gudaha asdhibki gaaray waana cunug laba sano iyo toddoba bilood joogo anigu waxaan codsanaha inaa cunugan lii gargaara oo dhakhtarka dhibkii gaaray oo ina lacag la qaata kufsiga loo geysanayo gabdhaha yaryarka ah ee aanan saddexda sano gaarin ayaa ku soo aadaya xilli ay cabanayaan ehelada gabadh kale oo iyana lagu kufsaday isla gobolkaasi kuwaas oo ka cabanaya in la sii daayay nin xildhibaan ah oo ka tirsan maamulka kenya ay halkaasi ka dhisatay ee falalka kufsiga geysanaya maktabka caafimaadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dowro u qabtay bahda caafimaadka ee degmooyinka jilib iyo saakow wariye cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa warbixintan inoo soo jeedinaya munaasabad gabagabo ahay dowra muddo u socotay bahda caafimaadka ee ku dhaqan magaalada jilib ee walaayada jubbooyinka ayaa halkaasi lagu soo gebagabeeyey qaybaha kala duwan ee bulshada qaarkood ayaa munaasabada ka qayb galay waxaana ka mid ahaa sheekh maxamed abu cabdalle waaliga walaayada jubbooyinka waxa uu bahda caafimaadka kula dardaarmay inay aqoontooda kor u qaadaan haddii ay tahay midda deeniga ah iyo haddii ay tahay midda maadiga ah ee ay ku shaqeeyaan awalan allah subxaanahu wa tacaala ayaan u mahadnaqayaa noo suurtageliyey dowradan aadka u qiimaha badan waa dowro sanadkiiba laba jeer ka dhacda wilaayada jubbooyinkana ay qabato waxa weeyaan dhowr goobood ay hadda dowradu ka socotay sida saakow iyo jilib dhowr qodob baan isleeyahay bal aad bahda caafimaadka gobolka aad bal aad kula dardaarantied qodobka ugu horeeya waa itqaanul camal shaqada aad haysaan inaad waxa weeyaan aad isqaanisaan oo aad sugtaan habeen iyo maalinba aad u soo jeedaan dadka muslimka ah ee wilaayada ku dhaqan dawayntooda iyo ka warqabkooda waxaan kaloo kula dardaarmayaa inay raxmad iyo naxariis u fidiyaan dadka muslimiinta u imaanaya ee bukaanka ah waxaan kaloo kula dardaarmayaa in mustawaha xagga cilmiga ama cilmiga sharciga ha noqdo ama cilmiga hadda aad waxa weeyaan aad taqaanaan oad ku shaqaysaan oo cilmiga caafimaadka waa in qofka uu hormariyaa waa in meesha uu joogay uu hore uga socdaa isagoo hadalkiisa sii wata waxa uu bahda caafimaadka kula dardaarmay inay dadaal dheeri ah muujiyaan islamarkaasina saacad waliba la heli karo dhakhtar iyo isbitaal shaqaynaya waxaan kaloo kula dardaarmayaa waa in habeen iyo maalin isbitaalladu waa inay furan yihiin qadiyaddaas hadda waa qadiyad laga maarmaan ah waana la is-amray habeenkii sagaal saac habeennimo waa in dhakhtar la heli karaa xarun caafimaad oo dadka lagu daweeyana waa in la heli karaa oo toos waxa weeyaan dhakhaatiirta loola xisaabtamo waxaan kaloo kula dardaarmaya dhakhaatiirta weliba gaar ahaan kuwa dhakhaatiirta taqliidiga dhakhtar dhaqameedka la yidhaahdo dadka maqasyada waxa weye bacaha ku wata iyo sakiinada waxa weye bacaha ku wata waa in waxa weye ummadda laga laga qabto maxaa yeelay ayagaaba laga yaabaa cudurro badan inay faafiyaan maqasku hadda waxa weeye ilmo ku guday baa laga yaabaa ilmo kalena inuu asagoon dhaqin waxa weye qof kale haddana uu camaliyad ku sameeyo waxaa ka mid ah kuwa daandiistayaasha oo gowsaha bixiya waa in lala xisaabtamaa meelaha caafimaad darradu ay ka imaanayso waa in dhakhaatiirtu ay ka warbixiyaan oo ka soo jawaabaan munaasabad tan lamid a ayaa waxa ay ka dhacday magaalada saakow taa oo iyadana lagu soo afmeerayey dowro muddo u socotay bahda caafimaadka dadkii ka qayb galay waxa ay muujiyeen muhiimadda ay dowladani lahayd iyo kaalinta dhakhaatiirta looga baahan yahay maamulaha isbitaalka saakow ayaa ka mid ahaa dadkii goobta ka hadlay bismi illaah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuul ama bacd ilaahay asaa mahadsan khaaliqa casiiska ahaa nagu kulmiyey kheyrkan faraha badan oo maanta aan ku soo khatimayno dowlo socotay shan maalmood dowladaas oo loo qabtay howlwadeennada isbitaalka degmada saakow dowladaas waxay ka koobneed dowra sharci ah oo cilmi ah iyo dowra caafimaad ah waxayna socotay muddo shan maalmood shacaarka dowladu wuxuu ahaa faclam annahu laa ilaaha ila allah waxaana lagu qaatay casharo baradan casharahaas ay ka mid yihiin alwalaa walbaraa iyo istiqaama intaas cashara lagu soo qaatay waxaa kaloo lagu qaatay casharada caafimaadka waxaa ka mid ahaa gargaarka degdega ah first aid iyo qaybaha jirka oo kale diagnosi cuduradaas qaarkood cudurada faafa iyo kuwa aan faafin waxyaalo badan ayuu lagu qaatay muddo shan maalmood socotay baaraka allahu fiikum dowladdaas oo ay bixinayeen culamo khayr allah siiyo wanaagsan iyo doctoorkeena oo qaybta caafimaadka uu bixinaya doctor awlaq baaraka allahu fiikum marka insha allah dowladii si fiican ayay noogu soo gabagabowday insha allah aniga intaas ayaan kusoo koobayaa wasala allahu calaa sayidina mowlana maxamed wcalaa aalihi wasaxbihi wasalam sidoo kale sheekh abuu muslim ayaa dardaaran u jeediyey bahda caafimaadka markaan dhammaantiin aan idinku yeeraya magaca dhakhtarnimo waa caamada siday u arkayso caamad moogtahay kulligiinna dhakhaatiirun baa u tihiin laakiin gudaha marka loo soo galo xaqiiqda dhakhtarku waa mid iyo labo laakiin waxa weeyaan waa jihaas aan kala maarmin jir iswada haysta wey qayb qayb ka maaranta aan jirin dhakhaatiirtii baa tihiin marka waxaa kaloo muhiima itqaanu alcamal camalka qofka inuu itqaaniyo bulshadii baad qayb ugu jirtaa ood ka anfacaysaa waa inaad itqaanisaa oo aad sugtaa camalka waxaa kaloo ka mid ah xusnu اlkhuluq dabeeco wanaagsan inaad kula dhaqanto waxyaabahan aadka aadka ugu bogay dhakhaatiirta tiimkan ishaysta ee degmada saakow sida isugu duuban yihiin dhakhaatiirtooda madaxdooda kulli aad iyo aad bay runtii i cajib gelisay waxaa kaloo ka mid ah alsamcu wاlطaacatu wاlindibaad waa inaad ismaqashaan oo aad is adeecdaan oo dad hoggaansan aad noqotaan arrimahaas waa laga maarmaan alistifaada bilwaqti waqtiga qofka waqtiga ninka faa'iidaysanaya waa inuu noqdo xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa qaybaha kala duwan ee bulshada haddii ay yihiin kuwa iyada ka tirsan iyo haddii ay yihiin kuwaan ka tirsanaynba waxay u qabataa dowlaad isugu jira diini iyo qaybaha kale ee bulshada lagama maarmaanka u ah kulan looga hadlaya dhibaatada ay xabashada etoobiya ku hayso bulshada deegaanka halgan ee gobolka hiiraan ayaa deegaankaas ku dhex maray xubno ka tirsan wilaayada hiiraan iyo waxgaradka halgan waa kan wariye haashim oo warkan inoo faahfaahinaya kulankan ayaa ka dhacay deegaan lagu magacaabo macruuf oo ku dhowaad soddon kilomitir u jira deegaanka halgan ee hiiraan oo ay ku sugan yihiin ciidamo xabasho etoobiyaan ah mas-uuliyiinta halkaa ugu magacaaban walaayada hiiraan iyo waxgaradka deegaanka ayuu kulanku u dhexeeyey iyadoona looga wada hadlay arrimo ay ka mid yihiin sidii laysaga dulqaadi lahaa duulaanka xabashida waxgaradkii kulanka hadalka ka jeediyey ayaa sheegay in etoobiyaanka ay xirteen ceelka biyaha ee laga cabo magaalada sidoo kalena ay mararka qaar geystaan dilil ka dhan ah dadka rayidka ah waxayna wacad ku mareen inay halgan la geli doonaan amxaarada halkaasi ku sugan aciga axmed cumar jimcaale waaye nimankaan ayagu sidoodaba horta hadda wax tadaakhulo naguma bale meeshay ku xaraysan yihiinoo meeshay ka muuqdaano inay socod kugu maraan socodna ku laabtaan magaalada maahane wax kale oo haba yaraatee ay nagu leeyihiin ogolaan gala male ninkood sugma gala magaalada markay marayaanna iyagoo qoraga ku haaya riishada farta ayay maraan oo aad isleedaama kugu soo daya xabad xiriiri weynay qabaan amxaarada lafteedaa go'toonsan diyaaradaas waxay u keento doofaaradoodii waxaad meesha ku cunaan intii ay joogto dhib laga bixi maayo hadda ayuuba xanuunkeedu nahaa magaalada halkan waxay leedahay saddex montooro ayay lahaaday mid ayaa ugu biyo macaanay oo dadku cabi jiray kuwa kale xoolaha loo adeegsan jiray kiina waxaa goosatay mushrikiintaa goosatay siligaa ugu wareegsan biyo looma doonan karo halka ceeloo noo shaqeeya waa ceel ay dhaqaatiirtuba yidhaahdeen biyihiisana lama cabi karo waxna laguma karsan karo lagumana qubaysan karo dhibkan waxaa looga bixi karaa awalan ilaahay oo qaado haaniyan ficil oo loola tago ficil oo yacni u baahan waxay u baahan tahay wax kale maahane awooda haysataa awood ka xoog badan laysugu geeyo diyaaraan u ahaynay horeyna diyaaraan ugu ahaynay haddana diyaaraan u nahay wixii qalab ay haysanaha noo keentay walaayada waa gelaynaa insha allahu tacaala wa ficlan waa dagaalamaynaa waa la dagaalamaynaa bulshadan dagaal diyaaroodii aniga cabdi cumar gacmaya la yidhaahdo ku magac dheer laakiin cabdi cumar cabdioale deegaanka halgan kaasaa soo gashay markay soo gashay haddana waxaan goosannay gaalada wax annaga aho inayna u tegin waxna aan laga gadan looma timaado hadda saacad ali sidaa looma timaado annaguna uma tagno maalin idoo kolonyaha dureerta waa u jeedaynaa laakiin wax isdhexgala iyo wax ka iibina iyo wax lugahay lagu leedahay male waxaan leeyahay waa iska kicinaynaa ilaahayna waa laga kicina akhris iyo gacantaba horta waa iska kicinaynaa xiriirna ma lihinoo hadda dad waxaa jira xoogaa la sheegaayo oo u dhegraaricina xiriir aan leynahay iyo dhegraaricina ma jirto waana iska kicinaynaa dhibaato badanaa ka jirta marka degmada waxaa ka kooba biyalaan nimayba naga dilin nin haba inay socdo ay dhagreenaana dhiiggiisaan arag waxaan yidhi ninkaad naga dishaynaan rabnaa waxay yidhi annagu meesha baryo kuma joogno xoogaan ku joognaa ninayda kama dilin xoog haddaad noo karti weliba haddaad dacwo qoraydin waa idinla qoraynaa waxaa kala yidhaheen maad nimankan wiilashiinna waa idinka soo dhex duulaa maad la hadashiina yidhi waa la hadalnaan yidhi waxaa kula hadashana yidhi dariis intaan u jeedno amxaaro dagaalka joojimeyna la yidhanaan ninka kornaylkaa waa qotay ilaa hore buu ogyahay wax kale looguma jawaabo dariiska intaan arkayno ma joojinayna la yidhaahana xabashada tuubiinkaas halkan joogo sidaan isku kaashanaba walaayada iyo annaga iyo shacib saan u leynahay uurkana waa ka necabnahay ilaahayna waxaan ku baryaanay ilaahayga dulqaado gacanna waa ula tegaynaa oo muxuu ahay hadda annagu ma elihino seexamayno kulankan ka dhacay deegaan hoostaga halgan ee hiiraan ayaa ku soo aadaya iyadoo dhowaanahan kulamo xiriira ay walaayaadka ku dhex mariyeen qaar ka mida waxgaradka beelaha soomaaliyeed iyo mas-uuliyiin ka tirsan walaayaadka kuwaas oo looga hadlayay arrimo muhiim ah halka warkan dhegaystayaal uu saaka idinkaga imaanayo waa idaacadda alfurqaan meydka guddoomiyaha caasimadda waddanka kuuriyada koonfureed ayaa laga helay gurigiisa kadib markii saacado badan la weysanaa wararka ka imaanaya magaalada siyool ee caasimadda u ah waddanka kuuriyada koonfureed ayaa ku waramaya in duqa caasimadda waddankaas sidoo kalena ahaa guddoomiyaha isla caasimadaas laga helay meydkiisa guri uu ka deganaa magaalada ninkan oo lixdan iyo afar jir ah ayaa lagu magacaabaa baark wonsun waxaana lagu soo waramayaa ka hor intaanan meydkiisa la helin in saacado badan la weysanaa booliiska magaalada siyool ayaa waxa ay sheegeen inay sameeyeen qiyaastii baaritaan qaatay muddo toddoba saacadood ah kaas oo ay ka qayb qaateen in ka badan shan boqol oo askari oo booliisa iyo sidoo kale diyaaradaha daroonka waxaana intaa weheliyey sida ay sheegeen eeyahooda baaritaanada sidaas u dheer wax natiijo ah kama soo bixin sida uu sheegay sarkaal oo hadlay ciidamadan iyadoona baaritaanka u adag la marsiiyey gabadhiisa taasoo sheegtay ka hor inta aanan la waayin inuu u sheegay arrin muhiim ah taas oo ay booliisku sheegitaankeeda ka gaabsadeen sababta rasmiga ah ee geeridiisa lama oga balse warar kala duwan ayaa ka soo baxaya kuwaas oo ay daabacayaan warbaahinada ka soo baxa gudaha caasimadda waddankaas waxaa jira warar sheegaya in haweeney ka mida shaqaalihiisa ay dacwad ka dhan ah gudbisay ninkan taas oo ahayd inuu u geystay xadgudubyo la xidhiira kufsi isku soo wada duub oo guddoomiyahan meydkiisa laga helay gurigiisa ayaa waxaa la sheegay inuu ka mid ahaa dadka mucaaradka ah ee aadka uga soo horjeeda madaxweynaha waddankaas sidoo kalena uu ahaa nin doonayay inuu u tartamo doorashada soo socota ee ka dhici doonta waddankaas sida la sheegay labada kun labaiyo labaatanka warkii aad kala socoteen dhegaystayaal idaacadda alfurqaan waynaga inta